raxmaan iraxiim subax wanaagsan dhegaystayaal kusoo dhawaada warka subaxnimo ee radio muqdisho codka jamhuuriyadda soomaaliya qodobada saaka warkan idinkugu helana waxaa ugu waaweyn shirka urur goboleedka igaad oo lagu qabtay shalay muqdisho ayaa laga soo saaray warmurtiyeed ka kooban dhowr iyo toban qodob guddiga arrimaha gudaha ee baarlamaanka soomaaliya ayaa soo dhoweeyey wadahadalkii madaxweyneyaasha soomaaliya iyo kenya siyaasiyiin soomaaliyeed ayaa sidoo kale ta guul taariikhi ah ku tilmaamay shirkii shalay urur goboleedka igaad lagu qabtay magaalada muqdisho maxay uga dhigan tahay soomaaliya martigelinta shirka urur goboleedka igaad goobaha ganacsiga iyo waddooyinka magaalada muqdisho ayaa saaka ah mid furan kadib markii maalmihii lasoo dhaafay ahaayeen kuwa xidhan horjooga ka tirsan kooxda argagixisada ee al-shabaab ayaa dhalinyaro wadaniyiin ah ku dilay deegaanka ceel garas ee gobolka galgaduud odayaasha dhaqanka ee xulaya odayaasha dhaqanka ee ka qaybgalaya shirka maamul samaynta gobollada hiiraan iyo shabeellaha dhexe ayaa wada dadaallo ku aadan xulidda xildhibaanada baarlamaanka maamulkaasi xabsiyada dalka masar ayaa laga sii daayay ku dhowaad lixdan muhaajiriin ah oo isugu jira soomaali iyo etoobiyaan akhbaaraadka dibadda warkeena subaxnimo saakan idinkuga helana waxaa ka mid ah qaramada midoobay oo soo dhoweysay xabad joojintii suuriya
waxaad ka dhegaysan kartaa haddii aad joogto muqdisho iyo nawaaxigeeda mawjadda f m k dherarkeedu yahay sagaashanka megahartis dhegaystayaasheenna ku kala nool qaaradaha afrika eshiya iyo yurub waxay si nadiifa nooga maqli karaan aaladda satalaydka adduunkao dhan waxay si toosa nooga maqli karaan barta internetka qaybta life streaming guud ahaan wararka iyo barnaamijyada ka baxa rediyo muqdisho ka dheeho boggeena rediyo muqdisho dotnet iyo ciwaanka aan ku leenahay facebooka rediyo muqdisho waa idaacadda idaacadaha iyo isha wararka
intaasi aad maqasheen waa qaar ka mid ah qodobada wararka subaxnimo ee rediyo muqdisho waa subax arbacaa taariikhdana waxa ay ku beegan tahay afar iyo tobanka bisha sagaalaad laba kun lix iyo tobanka warka subaxnimona waxaa idinla aqrinaya anigoo ah cabdirashiid nuur ibraahim warkii oo fidsan shirka urur goboleedka igaad ayaa shalay lagu qabtay magaalada muqdisho iyadoona laga soo saaray warmurtiyeed ka kooban dhowr iyo toban qodob faysal muuse maxamed ayaa marka hore warbixintan inoogu eegaya soomaaliya ayaa qotay taariikh cusub muqdisho ayaana martigelisay shirka madaxweyneyaasha igaad garoonka aadan cabdulla ayaa hab maamuus wanaagsan loogu soo dhoweeyey madaxdii timid kadibna madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka ah ee soomaaliya mudane xasan sheekh maxamuud ayaa si rasmi ah dalkiisa ugu soo dhoweeyey madaxweynaha kenya madaxweynaha uganda ra-iisul wasaaraha etoobiya iyo wafuud ka kala socotay wadamada jamhuuriyadda jabuuti iyo dalka suudaan madaxweynaha jamhuuriyadda soomaaliya mudane xasan sheekh maxamuud ayaa furay shirka oo dalkiisa uu martigelinayay ajendaha looga hadlay shirka waxaa ka mid ahaa sidii wax looga qaban lahaa xasaradaha ka taagan dalka suudaanta koonfureed iyo horumarka soomaaliya ay samaysay oo dan u ah gobolka oo dhan shirka madaxweyneyaasha igaada oo socday muddo saacada ah wadahadal dheer kadib ayaa lasoo gabagabeeyey shirka waxaana laga soo saaray warmurtiyeed ay ku xusan yihiin qodobadii laga hadlay waxaa ka mid ahaa qodobadaasi in doorashada soomaaliya ka dhacaysa sanadkan lagu qabto wakhtigii loogu talagalay in horumar laga sameeyey dhismaha hay-adaha dowladda soomaaliya dhaqaalaha amniga siyaasadda iyo sidoo kale in la sameeyo hanaan cusub oo dhaqaalaha soomaaliya sare loogu qaadayo sidoo kale in la dadejiyo dhammaystirka dhismaha iyo qalabaynta ciidamada soomaaliya wasiirka arrimaha dibadda ee waddanka kenya aamine maxamed ayaa warmurtiyeedka shirkii ka soo baxay ku sheegtay qodobadaas iyo kuwa kale madaxweyne xasan sheekh maxamuud ayaa gabagabada shirka madaxda igaad kadib kulan la qaatay oo qaabilay madaxweynaha uganda madaxweynaha kenya iyo ra-iisul wasaaraha waddanka etoobiya ugu horeyn waxay madaxweyne xasan sheekh maxamuud ugu hambaliyeeyeen sida wanaagsan ee dalkiisa uu ugu soo dhoweeyey iyo in soomaaliya awood ay u yeelatay martigelinta shirka weyn ee igaad waxaa laga hadlay danaha dalalka gobolka oo dhan iyo in xiriirka soomaaliya kala dhexeeya wadamadaasi la xoojiyo ugu dambeyntii madaxweynaha jamhuuriyadda mudane xasan sheekh maxamuud ayaa sagootiyey qaar ka mid ah madaxweyneyaashii iyo madaxdii kale ee timid shirka madaxda igaad ee ka dhacay magaalada muqdisho dhinaca kale madaxweynaha jamhuuriyadda soomaaliya mudane xasan sheekh maxamuud iyo madaxweynaha waddanka kenya uhuru kenyatta ayaa shir jaraa-id ku wada qabtay magaalada caasimadda ee muqdisho oo ay uga hadleen wadahadal dhex maray madaxweynaha soomaaliya mudane xasan sheekh maxamuud ayaa sheegay in isaga iyo dhigiisa ay isku afgarteen iskaashiga dhinaca dhaqaalaha ee labada dal sida bangiyada waaweyn ee dalka kenya ku yaallo in laga furo magaalada caasimada ee muqdisho islamarkaana la abuuro xayndaab hor leh oo ku salaysan suuq dhaqaale oo labada dalba ay ka wada faa'iidaystaan madaxweyne xasan sheekh maxamuud ayaa xusay in meesha laga saaray dhibaatadii shacabka soomaaliyeed ay ku qabeen garoonka wajeer oo dulimaadyada muqdisho iyo nairobi ay noqon doonaan kuwa toosa madaxweynaha waddanka kenya uhuru kenyatta ayaa dhankiisa waxa uu sheegay inuu ku faraxsan yahay booqashadiisii ugu horreysay ee uu ku yimaado soomaaliya muqdisho madaxweynaha soomaaliyana ay isla garteen in danaha labada dal la xoojiyo waxa uu tilmaamay in laga adkaaday argagixisada iyo dhibaatada ka waday gobolka soomaaliyana ay door xoog leh ka cayaartay arrintaasi waxa uu sheegay in xiise uu u qabo in mar kale uu booqasho ku yimaado muqdisho ayna dhici doonto madaxweynaha jamhuuriyadda soomaaliya mudane xasan sheekh maxamuud ayaa ugu dambeyn dhankiisa hambaliyo iyo bogaadin u diray guud ahaan ciidamada qalabka sida iyo kuwa midooda afrika ee amisom oo qabtay shaqo adag waxa uu sidoo kale ammaan u jeediyey mahadcelin shacabka reer muqdisho oo sameeyey taariikh lama ilaawaanahi ugu dambeyntii madaxweynaha jamhuuriyadda oo ay la socdaan mas-uuliyiin ka tirsan dowladda iyo saraakiisha ciidanka ayaa lug ku soo maray qeybo ka mida waddada maka al mukarama oo uu ku dhiirigeliyey ciidamadii ku sugnaa halkaasi maadaama soomaaliya ay samaysay taariikh weyn oo fariin u ah caalamka
aada buu umahadsan yahay waryaheena faysal muuse maxamed haddaba shirkan lagu qabtay ee magaalada muqdisho ee dalkeena soomaaliya maxay uga dhigan tahay waddankeena soomaaliya doctor xasan cali nuur oo ka mid ah siyaasiyiinta ama dadka ka hadla arrimaha cilaaqaadka wadamada caalamka ayaan ayaan iiga waramaya qodobadaasi shirka urur goboleedka igad ee shalay kasoo baxay iyo soomaaliya waxa ay uga dhigan tahay doctor bal marka hore kusoo dhawow redio muqdisho codka jamhuuriyadda soomaaliya warka subaxnimo
bismi illahi raxmaan raxiim marka hore waxaan salaamayaa shacbiga soomaaliyeed dalka iyo dibadda salaan dabadeed wa tahay wa tahay waa tahay doctor waa kaaga mahad celinaynaa waktigaaga bal soomaaliya maxay uga dhigan tahay shirkan urur goboleedka igad ee lagu qabtay caasimada dalkeena soomaaliya ee muqdisho waana shirkii sideed iyo labaatanaad iyo qodobadii kasoo baxayba bismi illahi raxmaan raxiim marka hore waxaan salaamayaa shacbiga soomaaliya dalka iyo dibadda marka xiga waxaan u mahadnaqayaa hadiyeyada ama ciidamada soomaaliyeed militariga iyo nabad sugidda iyo booliska soomaaliyeed iyo ciidamada aan saaxiib badan nahay ee nagu kaalmeeyey sug sugidda ammaanka iyo suurtagelinta absoomidda shirkan marka xiga waxaan iyagana u mahadnaqayaa dadka soomaaliyeed fahmay ahmiyadda ay leedahay hawshaan meesha lagu qabtay oo laba iyo saddex cisho uu dul qaatay wadooyinka iyo kala socodka iyo hakad galay ciidana waxay ahayd arrin kaleeto oo ay tahay shacbiga soomaalida in looga mahadnaqo iyo waxay muujinaysaa shacbigeenu inay yihiin shacbi soo bislaaday oo jooga xilligii qarankoodii iyo dadnimadoodii ay dib uga soo laaban lahaayeen shirka haddaan usoo laabto shirka haddaan usoo laabto waxay tahay adduunyada adduunyada dawladuhu waxay leeyihiin laba siyaasadood siyaasad waxaa la dhahaa siyaasadda arrimaha gudaha siyaasadna waxaa la dhahaa siyaasadda arrimaha dibadda wadamada caadiga ee dhisan ee sida normalka u taagan sida masalan sacuudi carabiya iyo marska iyo nigeria iyo south africa oo kaleeto iyo xataa dilskeyna kenya iyo ethoobiya xiriirka dibadda iyo xiriirka caalamiga marka loo qeybiyo miisaan ahaan wuxuu ugu qeybsan yahay boqol kiiba conton iyo conton xiriirka caalamiga waxuu noqon karaa siyaasad waxuu noqon karaa dhaqaale waxuu noqon karaa nabad mataqaanaa nabadgelyo wuxuu noqon karaa arrimo bulsho laakiin marka la isku soo aruuriyo midka koora ama ubucda u aha waxaa waaya waa midka diblomaasiyada iyo is-aqoonsiga dawladu ay is-aqoonsadaan oo isu aqoonsan yihiin wax la dhaho political sovereignty awood siyaasadeed oo madax banaan oo xubnaha kale beesha caalamka ay ogol yihiin saas ay tahay marka wad wadan sooma waa su socdaa wadan soomaaliya oo kaleeta ah oo ahaan jiray wadan guulda reestay wakti laga joogo afartan sanadood dadku waxay leeyihiin soomaaliya waxay guulda reysatay ama ay dintay sagaashankii soomaaliya sagaashankii midmin soomaaliya toddoba iyo toddobaatankii ayay dintay inta kale way soo dhacdhicaysa marka wadan hawada ka maqnaay ama siyaasadda caalamka faashilku ahaa afartan sannadood ayaa hadda markii ugu horeysay waxay noqotay in la soo aruuriyo oo dib lasu soo aruurinayo oo uu u baahan yahay inuu xiriirkii caalamka kusoo laabto marka haddii wadamada dhisan ay boqolkiiba konton u baahan yihiin siyaasadooda arrimaha dibadda inay inay dhifto dalkooda annagoo kaleeto oo diisan waxaa la dhihi karaa soomaaliya siyaasaddeeda arrimaha dibadda waxay u baahantay inay dhisto boqolkiiba sagaashan ama siddeetan iyo shan ugu yaraan ayay tahay inay siyaasadda dibadda iyo gacmaha dibadda ka imaanaya ee mataqaanaa wanaag iyo xumbible ay inayna soo farageliyaan doctor saas darteed arrintan ayada ah arrin sugma Said Sugma, arrintan ayada ah aha ee ee shirkaasha la dhacay Mm.
waa shirkaani waxaa la dhahaa summit marka luqada diblomaasiyadda iyo xiriirka caalamiga lagu hadlaayo Mm.
summitku waxa weeye waa muctamaraadka leh qiimaha diblomaasiyadeed ee dheeriga ah dalkanna shirkan oo kale inuu ka dhaco waxaa ugu dambaysay Aha.
kun iyo sagaal boqol toddobaatan iyo afartii afartan iyo laba sano kadib Waata. Ah.
ayaa adduunyadu isugu imaanaysaa soomaaliya marka waad garan kartaa afartan iyo laba sannadood ummad adduunyada ka maqneed oo raadaarka aan qabanayn Mm.
ayaa hadda raadaarka soo raadiyey intaas waxaa dheeri ah Mm.
adduunyadu waxay u- waxay ka kooban tahay Mm.
rijin waxaa la dhahaa dee marka hore waxaa jira wadan oo wadanku waa soomaaliya ka ku xiga waa heerka labaad waa rijin ka ku xiga waxaa waa waa heerka caalamiga ah Mm.
heerka caalamiga ah wadamada yurub iyo america iyo carab iyo islaamku kuma imaan karaan Aha.
halkaana shir kuma qaban karaan haddaan kuwa diliskaaga ah Aha.
ee yaryarka ah ee kugu dhow aysan ku aqbalin Aha.
marka hadda inay igadna aqbasho waxaa ku xigi doona africa ururka mar dhow waxaan ku dhiiri- dhiirin doonaa ururka carabta in ayagana la Jaamacadda casuumo carabta. Aha.
waxaan ku dhiiri- dhiirin doonaa ururka islaamka in la casuumo kii dhexdhexaadka in la casuumno adduunyadana saas aan u galno oo khadka la rabay inaan mar hore galno oo aan ka- Waata.
ka habaawnay Mm.
inaan kusoo laabano marka arrinkaani waa dib isu eegid iyo dib isu soo aroorin iyo Mm.
dib is- dib isugu xirid soomaaliya lagu xiraayo adduunyada waayo Waata.
midda kaloo ugu Doctor- dar- midda kaloo ugu Waata.
daran waxay tahay midda kaloo ugu daran waxay tahay Aha.
soomaaliya sida aad la socoto waxay ahayd wadan dulay oo guulda raastay cabsi waxaa la qabay wadamada diriskeena ahu inayna kala qaataan ama nalan kala boobo ama Ah.
kuwa soomaaliya oo aan wax garan ama da- oo ducufo ah waxay dhahayeen waa goosanay meel hablaan ka baxnay xaggaan Waata, tegaynaa Doctore.
wadamada diriska ah Waata, Hadda- Doctor Bal- wadamada- wadamada diriska ah waxay sheegeen Aha.
dalka soomaaliya inuu mid yahay oo aan la qaybo karin oo la goongoon karin arrinkaas qodobka koowaad u ahay waana Ah.
arrin kaloo muhiima oo shirka aan ka faa'iidnay Waata.
jiritaanka iyo midnimada soomaaliya doctor xasan bal n istaraatiijiyad ahaan ama diblomaasiyadda n n dhanka markaan fiirino shirkan lagu qabtay soomaaliya caalamka maxay ka baran karaan
caalamka waxay ka baran karaan soomaaliya waxaa ka soo bixi jiray oo ka imaan jira sawiro muujinaya Mm.
dad isdila dad isdilaaya iyo dad oo cooshash ku hoos jira iyo dad Mm.
cuntaha loo geelileeyaha iyo Mm.
kuwa maraakiibta qafaaraya iyo Aha.
virus iyo Aha.
ayaa ka imaan jiray iyo iyo iyo mataqaanaa mooryaal cuntada boobaysa shalay suuradda adduunyada loo gudbiyo waxay ahayd Ah.
madaxweyneyaal madaxweyneyaal soo degaaya oo diyaarado isdaba socda red carpet ciidamo dariiska ugu yaqiina ciidanka soomaaliyeeda qaba astaantii qarannimada bixinaya madaxweyneyaal soo dhaweynaya dhul nabad ah oo ubaxa oo qurxan marka muuqaalkaas la dilaya wuxuu yahay wejida xumaay ee soomaaliya ee ku sifaysnaya waxa ingiliiska lagu dhaho bad image bad bad image muuqaalka foosha xun Aha.
ayaa la dhaqaya shala waxay ka dhigan tahay soomaaliya oo kale inta la dhaqay la dhaqayay ee- ee la habeynayay garka loo habeynayay Waa indhaha fiishka laga tirayay la qurxinayay dadka soomaaliyeed muuqaal fiicana ka soo baxay idaacadaha caalamka iyo inay soomaaliya soo laabanayso Waa ta- kuwa kaleeto kuwa noo yimid ka dambeeyana waa kusoo dhiiri doonaan kuwan waa bilowga soomaaliya iyo adduunyadu waa issoo socotaa dalkan markii la dhisi lahay ayaa dib u bilaabatay waxaa la rabaa marka dadka soomaaliyeed inay dadnimadeeda yeestaan oo ay dhahaan haye dalka waa duminay hadda waa dhisaynaa waxaa la rabaa shalayto haddii aan khaladnay dalkaanu marka uu dumaayay marka u horeysa uu dumaayay Ah.
wiilal aa ka wata ma dumine waxaa dumiyey niman madaxnimo sheeganayo oo xiriirka caalamiga iyo adduunka sida loola dhaqmo iyo diblomaasiyada ku fashilmay ayaa dalkan inuu dib u Waa sameeya tahay, Dr.
dalkan N- wuxuu dumay marka aan ka go'nay xiriirka caalamka marka aan ka go'nay ayaan dunnay hadda marka waxaa la rabaa inaan dib ugu laabano xiriirka caalamka adduunyadu waa Waa hal tahay.
qoys waana isfahamka N waa mahadsan tahay doctor n xasan cali nuur oo ah n n- cali nuur waa tahay doctor aad baad u mahadsan tahay wuxuu ahaa doctor xasan cali nuur oo ku takhasusay n culumta n diblomaasiyadda iyo qorsheynta ama istaraatiijiyadda oo ii warramayay aad buu u mahadsan yahay guddiga arrimaha dibadda ee baarlamaanka soomaaliya ayaa soo dhoweeyey wadahadalkii madaxweynaha soomaaliya iyo kenya iyagoona ku tilmaamay inuu ahaa wadahadal loo baahnaa iyo midna xilli la wada dhowrsugayey gudoomiyaha gu- gudoomiye ku-xigeenka guddiga arrimaha dibadda ee golaha shacabka ee baarlamaanka soomaaliya xildhibaan maxamed cumar dalxa ayaa goordhoweed qadka taleefonka kula xiriiray isagoo ku sugan magaalada muqdisho waxaana wax ka weydiiyey shirka urur goboleedka igad ee lagu qabtay soomaaliya iyo wadahadallada labada madaxweyne
cabdirashiid waa mahadsantiin adinka iyo idaacadda qaranka raadiyo muqdisho waxaan idin salaamayaa kiis mubaarak baan leeyahay dadka soomaaliyeed sidoo kale ay isbaraysadaan Eh, shirkii shalay kusoo idlaaday ee muqdisho eh, lagu qabtay Eh, wuxuu ahaa eh, runtii shirkaasi kasoo qaybgata madaxda igaad jir aada iyo aada u qiimo badan oo runtii soomaaliya xaaladeeda siyaasadeed amniyeed iyo eh, runtii mid dadkan dhaqaale intaba siinaya yani weji cusub caalamka intiisa kale oo wax badan soomaaliya ee ay ka wada qabeen aragti eh, ka duwan tii shalay maxaa yeelay shalay waxaa soomaaliya usoo hooyatay guul soddon sano ka hor yani eh, runtii soomaaliya aanan horay maaragtay eh, wixii ka dambeeyay xilligaa soo marin taasoo ka tarjumaysa soomaaliya mar kale ee ayaala banaan usoo baxday oo mugdigii iyo burburkii iyo amni daradii iyo siyaasad yani eh, runtii eh, xumidii intaba lagu tilmaamayay arrintaasi calaamadeeda wax ka bedelaysa xildhibaana maxay uga dhigan tahay wadamada caalamka shirkan een, shalay lagu qabtay magaalada muqdisho ee urur goboleedka igad iyo diblomaasiyadda soomaaliya ee caalamka maxay ka bedeli kartaa Eh, runtii wax weyn ayay ka bedeshay shirkan horta igaad marka soo qaado magac ahaan dowladda soomaaliyeed waxay ahayd dowladihii fikrad ahaan ee iyaga ee runtii wax kulahaa oo yani dowladii gacanka ee marxuumkii ee hogaaminayay ee maxamed siyaad bare fikir weyn ayuu ka geystay oo habkii iyo hanaankii igaad lagu asaasay soomaaliya marka ka maqnaanshaheeda ee runtii in maaragtay muddo ah waxay ahayd yacni dhaxal maaragtay soomaaliya iyada ee- ee runtii ay lahayd ee markaasi ay seegtay haddana laakiin inay dib usoo ceshato waa wax yacni dadka soomaaliyeedna mar kale ee, ay u noqon karto saan ku sheegay guul oo dowladeed oo qarameed oo runtii ama siyaada waxa la yidhahda suverenen suverenity ama sharafeed Ee, marka taa marka haddaba haddii qodobadii marka kasoo baxayna adiga aada akhrisid kulli waxay ahaayeen kuwa xoojinaya soomaaliya wadajirkeeda soomaaliya horumarkeeda soomaaliya ee, in maaragtay ee, waxtarkeeda in soomaaliya ay la qeybsato ee, dowladaha ee maanta dariska aan la nahay dalxa waxaa xusid mudan in shalay kulan gooni ay wada qaateen madaxweyneyaasha soomaaliya iyo kenya kaasi oo ku aadanaa een xiriirka labada wadan ee dhanka ganacsiga iyo amniga iskaashigiisa maalmihii ugu dambeeyena mugmugdii dhanka ganacsiga ayaa jiray labada dowladood bal muxuu ka bedeli karaa kulamadaasi iyo een labada madaxweyne ay wada yeesheen ee looga hadlay ganacsiga iyo xiriirka labada dowladoodba oo maalmihii ugu dambeeyey ahaa mid hakad ku jira Ah, su-aal runtii weyn cabdirashiid oo qiimo leh ganacsiga horta labada dhinac aada bay soomaaliya ee runtii wax weyn oga ciyaareysaa inay isdhaafsadaan badeecooyin kala duwan oo aanan keliya noqonin qaadka oo soomaalida iyada xaggeeda kenya ka yimaada ee laakiin wax kale oo hadda oo soomaaliya la taaban karo aysan badi kala soo degin balse soomaaliya kenya waxay siin kartaa yani waxyaabo fara badan oo dalkeena oo kasoo baxa oo kenya ay u baahan tahay markaad fiirisid dalaga inkastoo maanta ee kenya ay leeyihiin eh, runtii eh, la victoria oo ah maaragtay eh, maaragtay eh, harada ugu weyne ee afrika ee maaragtay ku taala ee islamarkaasna ee ay maaragtay wax badan iyaga iyo uganda iyo dalal fara badan oo east africa aradaasi eh, wax soo saarkooda badi ay ku xiran yihiin
waa tahay aada buu u mahadsan yahay xildhibaan maxamed cumar dalxa oo ah guddoomiye ku-xigeenka guddiga arrimaha dibadda ee golaha shacabka ee jamhuuriyadda soomaaliya oo saaka iigu warramayay warka subaxnimo ee radio muqdisho caasimadda soomaaliya ee magaalada muqdisho oo shalay martigelisay urur ee shirka urur goboleedka igad ayaa waxaa xirnaa wadooyinka iyo goobaha ganacsiga iyadoona magaalada muqdisho saaka ay tahay wadooyinkeeda qaar kaba qaar ka mid ah mid furan kadib markii maalmihii lasoo dhaafay ay ahaayeen kuwa xiran bal goordhow waxaan qadka taleefonka aan si toosa n usoo gelin doonaa afhayeenka maamulka gobolka banaadir cabdifataax cumar xalane waxaan wax ka weydiin doonaa wadooyinkaasi ee saaka furan ee magaalada muqdisho iyo goobaha ganacsiga n hadduu maqlaya afhayeene bal marka hore kusoo dhawow radio muqdisho
waa mahadsan tahay saaxib waana ku dhowahay aada umahadsan tahay wat n afhayeene bal magaalada muqdisho ee caasimada dalkeena soomaaliya shalay waxa ay martigelisay shirka urur goboleedka igad bal marka hore maamulka gobolka banaadir guulahaasi taariikhda ah ee caasimadu ay gaartay bal ka waran
aada umahadsan tahay saaxib qof walboo soomaaliya ayay u tahay farxad in madaxweyneyaashii igad intooda badan ay caasimada yimaadaan caasimada ku dhex lugeeyaan caasimada ku shiraan si nabadgelyaana ay dalkakooda dib ugu laabtaan soomaaliya oo dhan bay farxad gelinaysaa madaxweynaha jamhuuriyadda soomaaliyeed bay farxad gelinaysaa meeshuu soomaali gaarsiiyey duqa caasimada oo ah mas-uulka furaha caasimada isagu wareejin kara ayay farxad gaara u tahay shacabka soomaaliyeed bay iyana farxad gaara u tahay maadaama shalay ay caasimadu intaas martigelisay qaabmida ku saabsan dee horumarka iyo nabadgelyada iyo nidaamka iyo kala dambeynka iyo magaalada ka jira aad baana ka gobol ahaan ay annaga noo tahay farxad gaara dawladda hoose waajibaadkeedu waxa weeye inay meel lagu shiri kara keento inay meel nadiifa keento inay caasimada nalayso inay caasimada qurxido inay cala calaamada wadamada ajaaniibta xirto waxyaabaha dawladda hoose ay leedahay ka mid tahay hay-adaha ammaanka gobolkuna amnigay leeyihiin dee wixii siyaasadana dee waa waa dawladda dhexe intaas waa wixii dhacay waata xalane bal igaad aad baanan ugu faraxsannahay adeer waana guul la gaari weya waa tahay bal xalane bal waxaan rabnaa inaad nala wadaagto goobaha ganacsiga iyo wadooyinka magaalada muqdisho saaki waa ay fura yihiin kadib maalmihii lasoo dhaafay ay ahaayeen kuwa xiran qaarkood dadkan waxa ay sheegayaan in wadooyin muhiima ay xiran yihiin bal aragtidaada
magaaladu maadaama ay shalay martigelinaysay intaan aan kasoo hadlay way xirneed badankeed way xirnayd weli badankeed way xiran tahay laakiin dhowaan saakaa lagu ballamay in dhammaan shacabka wadooyinka loo furo iyaduna dee waxaan ka sugaynaa taliyaasha ciidamada booliiska iyo nabad sugidda ee amniga gudaha ka mas-uulka aan ka sugaynaa iyo wasiirkooda amniga markay ku dhawaaqaan unbay dee ay furmi doontaa insha allah haddii laha idmo laakiin waxay la tahay dadkuna way socdaan oo hadda maaha sidii shalay oo kale maaha oo waa la socdaa haddana waan rajaynaynaa inay si toosa oo rasmiya ufurantana insha allah waan rajaynaynaa wadooyinka qaarkana badankood hadda way furan yihiin oo waa la mari karaa bal qaar waxaad leedahay inay furan yihiin qaarka kale bal maxaa iyaguna ay u xiran yihiin haddii shirkii urur goboleedka igad uu dhacay sidoo kale saakay magaalada muqdisho wadooyinka kale ay furan yihiin qaarka kale sababa ay u xiran yihiin bal maxaad nagala wadaagi sababay u xiran yihiin taliyaasha ciidamada iyo mas-uuliyiinta amniga ka mas-uula waxaana waa amni iyo istraatiiji kala dambeyn ah si tartiib tartiibaha loo furaayaa dhammaantoodna isku socodku wuu soo noqon doonaa insha allah haddii laha idmo maamul ahaan ma la xiriirteen aada oo weyn aadaan ula soconnaa saakay sagaalka subaxnimo in dhammaan wadooyinka la furay ahayd iyana waa sugaynaa insha allah haddii ilahay idminku gobol ahaan aadaan aadaan ula soconnaa waana la furayaa ummadda soomaaliyeedna waxaan leeyahay wa wa wa waa laidinku yaqaanay dulqaadka iyo dee inaad sabartaan maanta unbay waxaa la qabtana waad ogtihiin horumarka la gaarana waad ogtihiin guusha iyo dawladnimadu meeshay maraysaan waad ogtihiin haloo dulqaato wayna furmaysaa insha allah hadii lahayd waa tahay xalana ugu dambeyntii markaan kasoo gudubno dhanka wadooyinka shalay gelinkii dambe waxaa shaqaaqado ay dhex mareen laba ciidan oo ka tirsan dowladda soomaaliya ka maamul ahaan maxaad kala socotaan ciidankaasi shalay israsaaseynta ku dhex martay degmada boondheer ee gobolka banaadir uuna ku dhaawacmay israsaaseyntaasi weriye cabdicasiis maxamed guuleed africa
wax laga xumaado waaye wax edab daraa waaye wax maamul gobolka banaadir aysan u dul qaadan karin waaye in laba ciidan oo dhammaantood ka wada tirsan ciidanka qaranku ay israsaaseeyaan waxa weeye ay dhibaata ka gaarto weriyayaal soomaaliyeed ka gaarto waxaan aada iyo aada uga xunnahay weeyaan wayna dhacday qaladkaasna mas-uuliyaddiisa cid baa qaadanaysa loomana dul qaadanayo in shacabka xamar jooga midna waddada laga xidho midna lagu dul dagaalamona sax maaha mana yeelayno mana ogolaanayno hawsheeda iyo baaritaankeeda iyo sababtay ku timidna wuu socdaa saaxiibkay weriye cabdicasiis maxamuud guuled africana dhaawac yar baa gaadhay ilaahay baan ka baryaynaa inuu bog siiyo inuu caafimaad siiyo intaasoo cadow la dagaalamayay oo shabaab iyo balaayo iyo waxaan loo joogin iyo kuwii naftooda dilaayay la dirirayay oo gacmaha ka xidhayay ilaahayna dhibaato kuma uusan gaarsiin in ciidankii qaranka uu difaacayay oo habeen iyo maalin usoo jeeday oo habeen iyo maalin waxqabadkooda ka sheekaynayay oo habeen iyo maalin sidii cadowga u gumaadayaan ka hadlayay inay xabad la dhacaan wax laga xumaado waaye arrinkaasna mas-uuliyaddiisu adeer mee bay fuuli doontaa waa tahay waa laga jawaabayaa insha allah haddii laha idmo waa tahay saaxiibkaya africana allaha caafimaad degdega Waa tahay, en- daawac yaro lugta ayaa gaadhay Mm.
allahna bogsi waa mahadsan tahay kaasi wuxuu ahaa afhayeenka maamulka gobolka banaadir cabdifataax cumar xalane oo ka waramayay wadooyinka magaalada muqdisho oo qaarkood xiran isagoona sheegay in dhowaan la furi doono wadooyinka sidaa oo sheegayaba afhayeenka maamulka gobolka banaadir cabdifataax cumar xalane aada buu umahadsan yahay horjoogo ka tirsan kooxda argagixisada ee al-shabaab ee lagu magacaabo faarax cali raage ayaa dhalinyaro wadaniyiin soomaaliyeed oo ku sugan deegaanka ceel garas xalay ku joogtay horjoogahaasi oo dhib xoogan ku haya dadka deegaanka wariyaha warbaahinta qaranka uga soo warrama gobolka galgaduud maxamed deeq cabdi maxamed ayaa inoo warramaya horjoogahan ayaa xalay lagu dilay deegaanka ceelgarash ee gobolka galgaduud kaas oo ay dilkiisa ka dambeeyeen dhalinyaro ka tirsan dadka deegaanka kadib markii ay ka caroodeen lacag madax furashaha uu ka qaatay nin dhalinyaro ah oo horay deegaanka horjoogahaasi uu ugu xiray horjoogahana la dilay oo lagu magacaabo faarax cali raage ayaa muddo afar sano ah waxa uu maamulayay deegaanka ceelgarash ee gobolka galgaduud iyadoona dadka deegaanka dhibaato xoogan uu u geystay waxa ayna sheegeen dadka deegaanka in dhibaatadaasi ay kamid tahay dad si sharci darro ah oo deegaankaasi ugu xiray kuwo la dilay iyo sidoo kale lacaga madax furasho ah oo muddooyinkii ugu dambeeyaba ka qaadayay dadka la xiro iyo kuwo kale oo ugu yeeray sakaad iyo sidoo kale xoolo nool oo dadka deegaankaasi uu ka dhacayay deegaanka ceelgaras ayaa waxa uu kamid yahay deegaanada hoos dhaga magaalada dhuusamareeb ee xarunta gobolka galguduud iyadoona dhinaca bari qiyaastii konton kilomitr uu ka xigo dadka deegaanka ayaana waxa ay ka caroodeen qalalka afartii sano ee lasoo dhaafay horjoogahani uu ka waday maleeshiyaadka kooxda al-shabaab ayaa muddooyinkii ugu dambeeyaba awoodooda waxay ahayd kuwo la weeqay kadib markii ciidamada xooga dalka oo kaashanaya kuwa amisom bariga gobolka galgaduud howlgallo ballaaran ay ka wadeen balse deegaanka ceelgaras iyo deegaano kale oo ka tirsan isla gobolka galgaduud ayaa maleeshiyaadku waxa ay u muuqdeen sidoo kale in kooxahani ay ku dhuumaalaysanayeen sidoo kalena horjoogahan la dilay ayaa la sheegay in uu u dhashay gobolka hiiraan gaar ahaan uu ku dhashay deegaan lagu magacaabo taarda oo ka tirsan isla gobolka hiiraan
aada buu umahadsan yahay waryaheena maxamed deeq cabdi maxamed odayaasha dhaqanka ee ku howlan dhismaha maamul sameynta gobolada hiiraan iyo shabeellaha dhexe ayaa wada dadaallo ku aadan dhismaha maamulkaasi iyadoona saaki la filayo in odayaashu ay soo xulaan xildhibaanada baarlamaanka maamulkaasi abuukar maxamed bacadleh ayaa ka warramay waa maadsan dadka ayaa iminka saacadaha soo socda u diyaargaroobaya in ay lasoo gabagabeeyo kow iyo toddobaatan xubnood oo ah xubnihii baarlamaanka hiirayna shabeellaha dhexe oo laga sugayo in ay soo gudbaan maanta sidoo kale shadka ayaa furitaankiisa marka lasoo gudbay odayaasha dhaqanka iyo duubabka laga sugayaa in uu shadku uu furmo oo weliba mas-uuliyiin dowladda ku sareysa iyo sidoo kale beesha calamka mas-uuliyiin ka socota la sugayo in ay soo gaarto magaalada jawaar
aad buu umahadsan yahay wariyeena abuukar maxamed bacale ayuu kaasaa markana akhbaaraadka dibadda jimciyadda qorumaha ka dhexaysa ayaa soo dhaweysay xabad joojinta kumeel gaarkaha ee ka dhaqan gashay waddankaasi suuriya ergeyga gaarka qaramada midooba u qaabilsan suuriya stephen de mistrana waxa uu sheegayaa in xabad joojinta kumeel gaarka ah ee isniintii ka dhaqan gashay ay dhaqan gelisay in si wanaagsan ayay colaada u istaajisay waxa uuna tilmaamayaa in muhiimadda hadda ay tahay in kolonyo gaadiid ah oo gargaar sidaa la gaarsiin doono bariga magaalada xalab halkaasi oo mucaaradku ay maamulaan stephen waxa uu hadalkiisa ku sheegay in shir hadalkiisa waxa uu ku sheegay in shir jaraa'id uu ku qaban doono magaalada geneva ee waddankaasi switzerland warkii subaxnimo o aad kala socotiin radio muqdisho codka jamhuuriyadda soomaaliya waa naga intaa ciddii warkeena hooseego isagoo maqal iyo qoraalba waxaay dib kaga daalacan karaan beejka internetkani ku leenahay radio muqdisho dot net idinkana waad ku mahadsantihiin warka radio muqdisho dhegeysigiisa warkana tabinta iyo soo saariduba wuxuu ahaa anigoo cabdirashiid nur ibraahim faadi cabdigaasna oo farsameynaya warkan kiisa xiga intaan ku kulmi doono nabadii warsan